idaacadda radio vana bogga ay ku leedahay facebook ayaa xalay lagu qiray in wasaaradda cadaaladda ee dalka etoobiya in ay laashay eedihii loo haystay laba xubnood oo hore xilal muhiima waddankaas uga soo qabtay kuwaas oo kale ah cabdi maxamed cumar iyo jenaraal kinfe dagnew radio fana oo ah idaacad u dhow dowladda ayaa qoraalkaas intaas ku dartay in maxkamaddu ay ka dooday dacwadaha loo haystay labadaas xubnood gaar ahaan waxay sheegtay in loo haystay cabdi maxamuud cumar eedo la xidhiidha dembiyo dhinaca dastuuriga iyo amniga ah balse ay wasaaraddu go'aan ku gaadhay in la laalo eedahaasi iyada oo la eegayo danaha muddada dheer ee dadweynaha sida lagu sheegay qoraalkaas xogtaas u dhow waxaa v o e la wadaagay qaar ka mid a ehelada madaxweynihii hore ee gobolka ismaamulka soomaalida oo codsaday in aan magacooda la sheegin oo sheegay in dacwad oogaha guud ka noqday dhammaan eedihii loo haystay sidaasna lagu sii daayey wariyahayaga jigjiga ayaa soo tebiyey in eheladu ay u sheegeen in sidoo kale la sii daayey raxmo maxamuud haybe oo ahayd mas-uul ka tirsanaa maamulkii cabdi maxamed cumar sida ay v o a u xaqiijiyeen dad qaraabo la ah raxma raxmo oo ahayd xildhibaanad ka tirsan golaha xildhibaanada dowlad deegaanka soomaalida ayaa sidoo kale ahayd wasiirka haweenka iyo carruurta cabdi maxamed cumar ayaa ahaa madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka soomaalida tan iyo sannadkii labada kun iyo tobankii isaga oo horey inta uusan u noqonin madaxweynaha u ahaa madaxa hoggaanka nabadgelyada ee dowlad deegaanka soomaalida isaga oo madaxweyne ah ayaana lagu xidhay magaalada cadis ababa ee caasimadda dalka etoobiya sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii